wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland maxamed ibraahim oogle ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la dhiso golo deegaan oo ay yeelan doonaan dowlad goboleedka jubbaland iyo muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta hay-adaha bahwadaagta la ah wasaaradda laakiin annaga waxaan rabnaa dhibkaas inaan oga baxno inaan saan isku hor fadhiisano annaga iyo hay-adii cabaar waa soo jafnay laakiin hadda waxaan rabnaa inaan daadejintii qayb ka mida ka dhigno oo degmooyinkii ay nagala qayb qaataan maxaa yeelay waxa wax laga qabanaya waa degmooyinkii labo hadafka labaad waxaa arkaysaa shan hay-adood ama saddex hay-adood oo hal shay ah ka wada shaqeeyo hal degmana ka wada shaqeeyo tusaale ahaan hay-adaa waxay leedahay waxaan ka shaqeeyaa dib u heshiisiin dib u heshiisiinta ay ka shaqeynaysana waxay kaga shaqeynaysaa degmada badhaadhe hay-ad labaadna waxay leedahay dib u heshiisiinaan ka shaqeynaa degmada badhaadhaanna ka shaqeynaa hay-ad saddexaadna waxay leedahay isla sidii marka waxaan waxaa ka fiicnaan lahayd resourceskaas in degmooyin kale loo isticmaalo waxaan rabnaa marka inaan samaysano maabin degmo hay-ad kasta maxay ka qabataa degmada iyo shaqada ay ka haysa maxay tahay iyo waxa ay rabto inay ka qabato iyay kala tashato waa wadnaa caddow meel fiican hadda marsiinayo waana soo bandhigi doonaa waa kow degmadaas in la maabgareeyo meeqaa tuulay ka tirsan tahay see loo kala degaa yaa kala dego meeqaa tuuladiiba estimateka dadka degan intay dhan yihiin afartaas degmo waa afmadow balaxaawo dhoble iyo baardheere waxaa ku xigi doona siminaaro lagu wacyigelinayo bulshada